Guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed oo ka qayb galay kulan looga hadlayay horumarinta baahiyaha qorshayaasha hawlaha sanadlaha ah iyo qaab dhismeedka miisaaniyadda deegaanka. Miisaaniyadda degmada Kismaayo ayaa waxa uu ugu baaqay guddoomiyaasha xaafadaha degmada Kismaayo inay la yimaadaan qorshayaal lagu horumarinayo deegaanka, taas oo qayb ka ah horumarinta adeegyada dadweynaha.
Waxaan rabaa marka inuu ururiyo oo deegaan walba baahiyaha dadkiisa haya u soo jeediyo si qorshe looga sameeyo kadibna qorshahaas miiska loo saaro hadda ka hor labada kun saddex iyo labaatankii waxaanu sameynay toddoba magaalo oo banaanka ka xiga ee maxaa ahayday kismaayo iyo magaalada kismaayo sideedaas islaamka adala isugu keenay qorshahoodii halkuu ku jiraa wax badanna waa laa qabtay waxna waa ka dhimay laakiin waa dariiq la marayo oo baahiya ay ku qoran tahay inta dhiman waxaan sugaynay maanta oo kale iyo mashruucan dowlad kaab inay dhinaca ka soo galaan marka waxaa la yidhahda halimaalin bay ceeb joogtaa bulsho walba waxaa laga rabaa waxa kow ah priority one ah in ayadu soo bandhigto iyo qorshe hawleedkii degmadu sanadkan ku shaqeyn lahay oo kasoo dhexbaxaya fikraddiina kadibna loo si akreemiga loo diyaarinayo marka ujeedku labadaas waxa weeye qodob waayo marka waxaa rabaa sida agaasima u sheegay qofku isagoo aan cidna ka baqayn ama aas lahayn waxaanu waa badan yihiin haddaad qortide baa waxaa rabaa inuu ka fakaro waxa deegaanka uu ka yimi u baahan tahay u baahan yahay dhinaca kale waa maamuldaaljiintii qorintaana waa intii baahida rasmiga ah ka warqabtay marka waxa weye nin walbo deegaankaagii aad ka timi oo degmada kismaayood marka degmada kismaayood leeyahay lixda xaafadood iyo magaaladan maaha waxa weeye waa inta kismaayo laga xukumoo dhani waxay xuquuq leeyihiin magaaladaana xuquuliyiin saa waa kan soo maha